بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد in sha allahu tabaaraka watacaala darsi darsigii alkabaa'ir waxaynu soo gaarnay kabiirada alxaadiya wasabcuun wuxuu yihi imaamu dahabi raximah llah kabiirada toddobaatan iyo kow mancu fadli ilmaa biyaha dheeraadka ah oo qofku markaa waxa weeye uu ka maarmi karo fadligu waa wixii qofka ka soo hara oo xaajadiisa iyo dantiisa markaa ka soo haraya inuu dadkii u diido khaasatan weliba nusuusta inoo imaan doonto dadka wadahayeenka oo waxa weeye masaafurka oo ooman inuu u diido haddii marka qofkii uu meel cidlaa joogo oo dhul cidlaa uu joogo biyo haysto biyihiina markaa dadkii u baahan yihiin inuu waxaa la rabaa markaa dadkii biyihii ka waraabiyo oo ama markaa de hadduu ka iibiyo ama maaragtay uu siiyo suu doonaba ha noqotee inuu qofku biyihii dadka u diido maadaama ay u dhibaataysan yihiin lama ogolo qaala allahu tacaala ilahi waxa uu yihi qul ara'aytum in asbaxa maa'ukum gawran faman yaatiikum bimaa'in maciin ka warrama baa la yihi haddii biyihiini ay noqdaan aada cabbayseen oo ceelasha kala soo baxayseen gawran gawrka waxa weeye waa kula shayin qacrahu ay wax walba waxa hoose oo ugu hooseeya baa la yaha gawr marka hadday biyihii dhulka tagaan oo aada gaari kari weydaan oo biyo la-aan idinku dhacdo oo biyihii awal meesha dhow aad ka dhaansanayseen ilaahay salka geeyo yaa biyo idiin keenaya wanaagsan waa cidna wey haddaba marka ilaahay ka baqa oo ka shuk ka shukriya oo biyahan iyo nicmadan ilaahay ida siiyey waa inaad shukri la timaadaan oo rabbigii subxaana qaadirkaa aad ku shukridaan wa ilaa haddii kale waxaa idinku dhacaysaa oo idinku shukriyin ciqaabaa markaa ka imaanaysa wa qaala nabiy marka aayaddaas waxay kutusaysaa biyuhu inay yihiin min fadli illah oo allihii subxaana qaadirkaa inagu manaystay o ina siiyey in marka dadkii laga manciyo oo dadkii loo diido oo lagu dhibaateeyo ma banaana wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiguna xadiis saxiix wuxuu ku yihi laa tamnacuu fadla almaa war biyaha dheeraadka ha diidinina oo dadka ha u diidinina litamnacuu bihi lkala markaa aada sababtii aada biyaha markaad diideen ay sabab u noqoto in aad naqiina diidaan alkala waa waxyaalaha xooluhu daaqaan oo naqa iyo meelaha la daaqayo muttafaqun caleyh haddaba xadiidkan wuxuu inoo caddaynayaa qofkii matsalan dhulkii baadiyaha oo roobkii ku da-ay oo biyihii yaaliin oo ceelashii leh haddaad dadkii biyihii u diidaan dheeraadkaa oo idinka soo harayey waxaa imaanaysa marka naqii iyo xoolihii inay ka faa'iidaysan oo qofkii xoolihii biyo la-aan lama noolaan karo dadkii biyo la-aan ma noolaan karaan inay marka meeshii ka guuraan oo markaa naqii iyo wanaaggii ilaahay uu keenay barwaaqadii inaad dadkii sabab ugu noqotid inaad ka hor istaagtid sidaa daraaddeed marka lama ogolo in dadkii loo diido biyihii asbaab badan oo dhibaato ah ayay keenaysaa oo dadkii baad dhibaato iyo mashaakil ku samaynaysaa markaa waana muttafaqan caleyh xadiidka bukhaariy muslim baa werinaya wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu xadiid kale wuxuu ku yihi laa tabiicuu fadla almaa biyaha dheeraadka oo idinka soo haray ha iibinina akhrajahu lbukhaariy culummadu marka waxay yihahdeen nahyigaani waa nahyu tanziih macnaha qofku inuu biyihii waa iibsan karaa oo ceelasha iyo waa la iibsadaa berkadaha iyo waxyaalaha maaragtay laakiin biyihii waxaa ka wanaagsan inaad maaragtay dadkii siisid laakiin haddii ay sababtii maaragtay aad biyihii iibsanaysid oo waxa weeye ay dhacdaba inaad iibisid marka nahyigaani waxay leeyihiin culummadu nahyu taxriim maaha ee waa nahyu tanziih oo waxa wanaagsan inaad dadkii biyihii siisid marka fadlilmaa biyaha adiga kaa soo haray fadli waa waxa dheeraadka biyaha dheeraadka oo aadan markaa u baahnayn oo naftaada aadan u baahnayn iyo xaajadaada iyo dantaada ha ka iibinin dadkii marka way kala duwanaanaysaa oo culummadu sida ay maarata caddeeyeen waxyaalaha marka horeba dee kharashka iyo iyo kharashaadka iyo lacagtu galeen sida berkadaha iyo ceelasha waxyaalaha lamid a kuwaasoo kale oo markaa dadkii caalamka islaamka oo dhan maanta biyaha lacag baa lagu wada gataa ilaa biyaha roobka oo waxa weeye markaa iyagu maaragtay qofkii banaan cidlaa iskaga da-ayo inaad dadkii ka mancisida u diidid ma banaana sidoo kale nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu salaam wuxuu yihi imaamu dahabi can camar ibni shucayb can abihi can jaddihi waxaa laga wariyey inuu yihi can nabiy sal l slam qaala inuu yihi man manaca fadla almaa qofkii manciya oo diida oo dadki u diida biyaha dheeraadkaa oo ka soo haray aw fadla kala'ihi ama naqii ka soo haray meeshii uu deganaa masalan xoolihii iyo dadkii u diiday inay daaqsadaan manacahu allahu fadlahu yowma alqiyaama ilaahay waxa uu u diidaa isagana oo ka manciyaa deeqdiisa iyo wanaaggiisa iyo maaragtay fadligiisa ayuu ilaahay u diidayaa maalinta qiyaamaha waayo maalinta qiyaamaha qofku jannada wuxuu ku gelayaa waa fadliga ilaahay iyo waxyaalaha ilaahay uu ku siinayo oo deeqda ah dee maaha acmaasheena xataa janno laguma geli karo naxariis badan ilaahay hadduuna inoo naxariisan way wax walba waa inagu adkaanaya imaamu axmed marka ayaa xadiidkaa warinaya waana xadiid saxiixa lishawaahidihi oo waxa wey maratay shawaahid buu leeyahay laakiin sanadkiisa waxaa ku jira nin daciifa oo maaragtay layth ibn abi sulaym ayaa sanadkaa ku jira laakiin shawaahid kaluu leeyahay sida maaragtay uu imaamu axmed warinayo oo kale oo maaragtay uu ka warinayo isla xadiidka sanadka laftigiisa ku warinayo laakiin uuna ku jirin maaragtay ninkaas oo uu leeyahay ana cabdullahi bna camar kataba ilaa caamirin lahu calaa ardin lahu cabdullahi bna camar ibna caas ayaa waxa uu diray u qoray nin dhul u hayey ayuu u qoray warqadooda wuxuu ku yidhi laa tamnac fadla maik biyaha dheeraadkaa dadka ha u diidin fa innii samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam yaquulu nebiga ayaan ka maqlay markaasuu xadiidka sheegay waana xadiid xasana marka oo waxa wey maaragtay inkastoo ay culimadu leyahin waa munqadic laakin shawaahid buu kalu leeyahay oo min xadiidi abi hurayra calaa kuli xaal silsilati axaadiisa saxiixa ayuu maaragtay sheikh albani raximah llah oo waxa weeye ku caddeeyey iyo fi saxiix aljaamic asagiir warka xadiidku waa xadiid saxiixa bishawaahidihi shawaahidiisa iyo markii laisku keen keeno ayuu saxiix ku noqonaya marka wuxuu ina barayaa aadaabta ah man manaca fadla almaa qofkii u diida biyaha dheeraadka dadka ow fadla kala'ihi ama naqi uu xoolihiisa daaqsanaya wixii ka soo haray masalan qofkii reer baadiyaha xaq uma leh inuu dhul dhan oo roob ku daayo uu yidhaahdo dhulkaas oo dhan xoolahaygaa daaqaya dadka kalea u diidaya waayo isagu ma keensan ilaahay fadligiisii weyn iyo naxariista ilaahay deeqda ilaahayna qofna uma diidi kadhin manacahu allahu fadlahu yowma alqiyaama ilaahay maalinta qiyaamaha ayuu ku ciqaabaa inuu isagana ka manciyo waxa weeye dheeraadkiisa iyo waxyaalihii ilaahay ugu deeqayey dadka mu'miniinta oo naxariistiisa iyo jannadii iyo wanaaggii iyo dembi dhaafkii waxyaalo badan ayaa marka qofkii ciqaab looga dhigaya xadiidka soo socda ayaa aad iyo aad u caddaynaya oo waxa weeye maaragtay waadixinaya arrintaani inay kabiiro tahay wuxuu yihi imaamu dahabi wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi halaatatun saddex qolo oo dadka ka mid ah laa yukallimuhum allahu ilaahay la hadlimayo walaa kalaamu raxma naxariis iyo hadal wanaagsan ilaahay kula hadlimayo walaa yanduru ilayhi mana eegayo yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ay nadra raxma naxariis ilaahay ku eegi mayo walaa yuzakiihi mana dahirayo ay dembi dhaaf iyo wanaag ma helayaan walahum cadaabun aliim cadaab waxay leeyihiin aliima oo xanuujiya saddex camal oo qofkii waxa weeye saddexdaa camal mid kamida la yimaada isagoon ka toobadkeenin oo waxa weeye ku dhintay oo aakhiro yimaada ilaahay ciqaabtaan u yaboohay walahum cadaabun aliim saddexdaasi maxay yihiin marka ninka ugu horeeya waxa weeye rajulun calaa fadli maa'in bilfalaat yamnacuhu ibnu sabiil qof waxa weeye biyu haystaa dheeraad ah qof biyo haysta dheeraad ah oo waxa weye isagii markaa ka badan bilfalaati meel ayra go-ana jooga falaatku waa dhulka oo masooraha ay yidhahdaan soomaalidu oo aan biyo lahayn oo cidlo ah oo aan la deganayn oo baadiye ah oo qaxara wey yamnacuhu u diidaya ibn ibna sabiil kii wadaada hayay in qofkii masaafirka ahaa oo banaankaa marayay oo lugeynayay oo ibnu sabiilkaa xaq buu leeyahay qofka ibnu sabiilkaa oo masaafirkaa martiqaad buu leeyahay soo dhoweyn buu leeyahay haddii xoolihii ka go-aan oo wixii uu watay zaadkii ay ka go-aan in la zaado oo wax la siiya buu xaq uleeyahay haddii marka biyihii aada u diidid mashaakil baad u geysatay qofkaani inaad sabab ugu noqotid baa dhici karta inuuba haraad u dhinto haddaad biyihii ka oomisid soomaalidu aada iyo aad bay arrintan waxa weye reer miyiga dhulalka khatartaa degan oo biyuhu ka dhoweyn aad bay dadka biyaha ugu diidaan oo in badan waxaad arkaysaa qaar u diidaya biyihii oo qofkii oominaya oo odhanaya biyo ma hayno isagoo biyihii haya marka ninka labaad waxa weeye marka baabka sababta u keenay waa faqrada rajulun calaa fadli ma bilfalaat yamnacuhu ibna sabiil wuxuu kutusayaa marka inay tahay arrintaa kabiira waayo qofka ilaahay uu kalaam wana kalaam raxmad iyo naxariisle kula hadli waayey uuna eegin oo waxa weeye u naxariisan waxaa markaa dhacday oo caddaanaysa cadaab adagna loo yaboohay iyo dembi dhaaf la-aan inuu markaa kabiiro ku dhacay oo isaga oo dembi weyn sameeyey oo aan ka toobadkeenin inuu ku dhintay qofka labaad waxa weeye wa rajulun baayaca baayaca alimaama nin waxa weeye la baayactamay qof la baayactamay beeco la galay beecada waxa weeye waa ballan adag oo la wada gelayo oo waxa weeye qofkii uu ku ballan qaadayo inaad adeecaysid ninkaa imaamka oo waxa weye xaakimka oo markaa dadkii hogaaminaya sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam beecada loola gelayay abubakr cumar cuhmaan cali kulligood waxa weeye khulafaa urashidiin oo dhan beecada loola gelayay waxa weeye wa rajulun baayaca qof waxa weeye la baayactamay alimaama imaamkii dadka hogaaminayey waa ninkii madaxda ahaa oo dadka hogaaminayey oo imaam waxaa la yidhaha qofka markaa dadkii ku dayanayaanoo warkiisa fulinayaanoo raacayaan walaa yubaayicuhu oo aan ula baayactamaynin ilaa wux kale ula baayactami mayo lidunyaa adduunye mooye qofkan beecada waxaa la rabaa imaamka marka lala gelayo in waxaa loola galo waxa weeye caqiide iyo diin ma aha in adduunyo iyo waxa weeye dhaqaale lagu raagsanayo lama ogola haddaba qofka noocaa samaynaya fa in acdaahu hadduu adduunyadii siiyo minhaa adduunyadii wax ka siiyo wafaa lahu ballantii buu u oofinayaa lacagtii iyo wixii uu ballan qaaday hadduu siiyo isna ballantii wuu ka soo baxaya oo wuu la shaqaynaya wa in lam yucdi haddii aan la siina oo waxa weye aan la siina minhaa adduunyadii wax laga siinin lam yafi lahu uma oofinayo haddaba marka ninka noocaasa oo saasa oo beecadii uu gelayay ulajeedadaa ku gelaya allihii subxaana qaadirka maalinta qiyaamaha u dembi dhaafi mayo sida xadiidka ku cad oo loo naxariisan mayo kalaam wanaagsan lagula hadli mayo cadaab iyo wuxuu leeyahay iyo ciqaab adag ayuu leeyahay haddaba beecadu markaa hadda ka horna waa soo sheegnay beecada waxaa beeco lala geli karaa ninka markaa imaamka oo dadka xukumaa amaa qof kale oo ka sokeeya jamaaco yar iyo xisbi gaara iyo wax beeca lala geli karo ma jiraan oo waxa weye maaragtay wax banaan ma aha diinta islaamka waa in waxa weeye qof walba oo arrintaa iska ilaaliya aad iyo aadna uga digtoonaada qofka saddexaad waxa weeye oo nebigu uu caddeeyey inuu ciqaab adag yeelanayo oo waxa weye maaragtay cadaab adag helayo oo maaragtay la gelinayo waxa weeye wa rajulu nin weeye baaca iibiyey rajulan wa rajulan wa rajulun baaca rajulan nin buu wuxuu ka iibiyey silcatan baaca wuxuu ka iibiyey rajulun nin kale bu rajulan nin kale buu ka iibiyey silcatan alaabuu ka iibiyey bacd silca waxa la wax walba oo markaa la gadayo noocay doontaa ama raashin ama dhar waxay doontaa noqoto bacda alcasri salaada casr markii la tukado kabacdi faxalafa billah ilaahay buu ku dhaartay kii wax gadayey oo alaabta haystay akhadahaa bikada wa kada fasadaqahu dhaar buu inta isku xaadiyey si shaygii looga gato buyo wallaahi waxaan kusoo gaday intaasoo intaa adigan kaa siinaya waxba faa'idaa iguma jirto aad bay maanta dadku u isticmaalaan wuxuu ku leeyahay shaygaan wax faa'idaa kuma qabo wallaahi qiimihiisii baan gadaya wallaahi adiga un baan kaa siinaya faa'iide iguma jirto waan iska xaraashaya been buuna daldalaya wuxuu yidhi marka nebigu wa fasadaqahu markaasuu rumaystay qofkii oo ka iibsaday wixii wa huwa calaa gayri dalika isagoo arrintaasna aynan run ahayn ay macnaha been isagoo ku sheegaya matalan shaygii wuxuu leeyahay boqol baan kaa siinaya wallaahi waxaan kusoo gaday waxba iiguma jiraan shan baa iigu jidha ama toban baa iigu jira faaiid waan iska khasaaro gadaya boqolkii aan kasoo gaday baan siinayaa aniga lafahaygii baan ka cadaysanayaa waxaasoo dhan bay idhahdeen tu dhaar isku xaadiyo qofkii marka wuu rumaysanaya wuxuu isleeyahay wallahi qofkaan waa dhaartay malaha shaygu intaa unbuu qiimihiisu yahay iska iibso muxuu marka qofkaani ku rumeeyey wuxuu ku rumeeyey dhaartaas uu ilaahay ku dhaartay qofkaasi ayuu qofkaa mu'minkaa rumeeyey haddaba marka waa arrin aada iyo aad u khatar ah inuu qofku saddexdaa arrimood ba iska ilaaliyaa rabaa muttafaqun caleyh xadiidkuna waa bukhaari iyo muslim a weriye wa rawaahu lbukhaariyu bukhaari wuxuu kusii daray waziyaada wuxuu ku kordhiyey markuu wariyey wa rajulu nin manaca fadla maa-in nin biyihii dadka u diidaya dheeraadka ahaa fa yaquulu allahu ilaahay baa wuxuu odhanayaa tacaala korahaya maalinta qiyaamaha alyowma maantan amnacuka kaa kaa joojinayaa kuu diidayaa fadlii dheeraadkayga ay macnaha nicmadayda iyo wanaaggii aan ku siin lahaa oo waxa weeye wixii aadan xaq ulahayn oo lagu siin lahaa maanta lagu diiday macnaha wixii ilaahay uu dadka siinayey mu'miniinta ugu naxariisanayey oo min fadli illaahi ahaa kamaa manacta siaad u diiday oo adiguba uga joojisay dadka fadla maa-in biyo lam tacmal yadaaka aynan gacmahaagu samaynin haddaba qofku isagu biyaha ma samaynin ilaahigii subxaana qaadirkaa baa biyaha keena oo biyaha sameeyey oo m khalqay inaad marka dadkii u diidid oo dadkii ku dhibtid oo mashaakil u geysatid lama rabo marka wixii adiga qofka kugu filan biyihii inaad ka isticmaashid baa la rabaa wixii dadka markaa waxa weeye aad ka siin kadhi ka siisid wixii markaa dheeraada oo biyihiaas ilaahay uu abuurayna inaad dadka u diidid lama rabo intaa ayuu ku dhameeyey imaamu dahabi raximahullah wayna caddahay inay kabiiro tahay xadiid kalaa marka sugnaaday uu nebigu leeyahay almuslimuuna shurakaa dadku muslimiinta waxay shuruko ku yihiin oo wadaagaan fii talaata saddex fi lkala naqa walmaa biyaha wannaar dabka saddexdaa la iskuma diido oo waxa weeye dadku saddexdaasba ilaahay baa horta abuura oo keenay saddexdaba markaa dadkii in wax la iska siiyaa la rabaa oo reerkii deriska hadday ku yidhaahdaan reerkii kale inta usoo laabtaan dabkaan kuu nool wax naga sii aan dabka ku hursanne inaad u diidid maa biyihii haddii dadkii u baahdaan oo markaa ooman yihiin inaad u diidid maa naqii iyo reer baadiyihii inuu qof yidhaahdo naqan iyo baadiyahan aniga xoolahayga unbaa daaqaya cid kala daaqayso xaquma u leh waana xadiis saxiix ah oo imaam abu daawuud baa werinaya wa saxaxu sheikh albani fi irwaay alqaliil waxa weeye ayuu ku saxiixiyey juska lixaad safxada toddobaad way sidoo kale haytami raximahullah alfaqiih alhaytami wuxuu ku tiriya inay arrintaani kabiiro tahay markaasuu wuxuu yihi huwa sariixun waa sariix xadiidka ayay ku caddahay xadiidu sheikhayn ayuu sariix ku tahay arrintaani waa xadiidka aan hadda sharaxaynay oo waxa weeye halaatatun laa yukalimuhum allah xadiidkaasay ku caddahay inay arrintu ay tahay kabaa'irta ka mid tahay lima fiihi min alwaciid ashadiid waciid shadiida ayaa ku soo arooray wa bihi saraxa jamaacatun culimo badan baana caddaysay minhum albalqini raximahu llah ayaa ka mid ah culummada ku tilmaantay inuu waxa weeye maaragtay ay kabiiro tahay wa qaala waxa uu yihi bishardihi ay macnaha wuxuu ishaarayaa xadiidka turjumada habka lagu sheego oo waxa weeye mancu fadli ilmaa bishardi ixtiyaaji wlidiraar macnaha qofkii oo biyihii u baahan oo u dhibaataysan adigii oo ka maarma inaad u diidid waa arrin aad iyo aad khatara saas ayuu maratay ku sharaxayaa haytami raximahullah kitaabkiisa azawaajir juska koowaad afar boqol iyo toddobiyo toban ilaa afar boqol sideed toban khulaasadu waxa weeye baabkaas biyihii in la isku diido ma habboona waayo sababtu waxa weeye biyihii dadkii kama maarmi karaan qofka baadiyo lugeynaya oo ooman oo dhul cidlaa lugeynaya biyihii haddii aad ka qadisid oo ka oomisid waxaa dhici karta dee markuu sii socdo inuu oon la dhinto oo markaas aad sabab u noqotid qofkaas aad waxa weeye u diiday biyihii in ay dhibaato ku timaado sidaa daraaddeed marka in biyihii la iska waraabiyo oo aan la isku diidin ayaa maaragtay waajiba amaa biyihii kale oo waxa weye qofkii berked buu qotay biyaa ugu jira inuu qofkii yidhaahdo biyo badan baan rabaa oo fuustooyin ka buuxsado de kuwa waa laga iibinaya laakiin biyaha la isku diidayo la ogolan la isku diidayo waxa weye qofku wuxuu naftiisa u cabeyey naftiisa uu ku noolaanayey taasoo kale weeye iyo biyaha dadka ka dhexeeya oo baadiyo roob ku da-ay hara cidla ah oo meel waxa weye ilaahay biyo geliyey kuwaasoo kale oo aan kharash kaa gelin oo aan lacagi kaa gelin in dadkii loo diido wax banaan ma kabiirada ku xigta alkabiiratu athaniya wasabcuun man wasama daabatan fi fi lwajhi daabadda xayawaanka waxyaalaha xayawaanka ah qofka ka calaamadiya wasmiga waxa weeye waa calaamada lagu dhigo su waxyaalaha ay yidhahdaan sumada oo kale dadka reer baadiyaha xoolaha way sumtaan oo dabbay ku dhigaan marka ma banaana in wejiga lagaga dhigo lugaha dambe iyo meelaha kale iyo hadduu calaamadinayo laakiin wejiga waa xaaraam oo nebigu waa nacladay calayhi salaatu wassalaam marka qofkaasi wuxuu ku dhacayaa kabiira waayo naclada kusoo aroortay can jaabir radi allahu canhu ana nabiyi sala allahu alayh wasalam mara biximaarin nebiga ayaa waxa uu soo maray dameer qad wusima fii wajhi wejiga laga calaamadiyey fa qaala waxa uu yihi markaa lacana allahu man wasama nacladii ilaahay ha ku dhacdo oo ilaahay ha naclado naxariista ha ka dheeraysiiyo man wasama qofkii waxa weeye saa u calaamadiyey oo calaamadaa ku dhigay rawaahu muslim haddaba ma banaana marka in xoolihii xayawaanka ahaa wejiga laga calaamadiyo oo laga gunto wax laga laga laga dab looga sameeyo laga sunto wax banaan ma aha wa cinda abi daawuud fa qaala waxa uu yihi imaam abu daawuud wuxuu weriyey nebigu inuu yihi markuu soo maray amaa balagakum yuunan idin soo gaarin annii lacantu man wasama albahiimata fii wajhiha miyaynan idin soo gaarin inaan nacladay qofkii xayawaanka ka sunta oo dab kaga dhiga fii wajhiha wejigeeda aw darabahaa ama wejiga ka garaaca fii wajhiha ka garaaca wejiga wa nahaa can dalika nebiguna waa nahiyey arrintaa waana xadiis saxiixa oo imaam abu daawuud iyo ayaa werinaya wa saxaxahu sheikh albani raximah llah fii saxiixi iljaamic ayuu ku saxiixiyey haddaba marka arrin bannaan ma aha oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wakaa wuu caddeeyey inaan marnaba waxa weeye maaragtay xoolaha wejiga laga sunti karin marka ma aha ximaarka keliya laakiin waa albahiima oo dhan bahiimada waxaa la yidhahdaa xayawaanka la isticmaalo oo dhan geela iyo ariga iyo lo-da iyo kulli waa isku mid waxyaalaha xayawaanka ah oo dhan in wejiga dab looga dhigo ma banaana qaala alimaamu dahabi raximah ullah imaamu dahabi waxa uu yihi isagoo halkaa sharaxaya faqowluhu sala allahu calayh wasalam amaa balagukum miyuunan idin soo gaarin anii lacantu inaan nacladay yufhamu minhu waxaa laga fahmayaa ana man lam yablughu zajru qofkii aan nahyigu gaarin inuunan hayru aatim inuu hayru aatim yahay oo macnaha uunan dembaabaynin waayo nahyigii ma gaarin lianna man balagahu wa carafa fa huwa daakhilun amaa man balagahu qofkii uu gaadho oo waxa weeye ogaada xadiidkan saxiixa inuu nebigu nahiyey arrintaa daakilun fi lacna fa huwa dakhilun fi lacna nacladii buu soo gelaya wuxuu yidhi marka faa'ido kale wakadalika naquulu saasaan leenahay buu yidhi fii caamati hadihi lkabaa'ir kabaa'irtaani say u badan tahay ilaa maa culima minha bilidiraari ay bidaruura min addiin bilidiraari min addiin ilaa wixii macluum min addiini bidaruura ah macluum min addiini bidaruura waxaa la yidhahdaa waxa qof walba uu og yahay matalan oona qofna jaahil ka ahayn salaadu inay waajib tahay qof walba waa ogyahay soonku inuu waajib yahay qof walba waa ogyahay khamrigu inuu xaaraam yahay qof walba waa ogyahay sariqadu inay xaara haluma jara wixii la mida waxyaalaha macluum min addiini bidaruura la yidhaahdo qofkii isagu sameeya loo cududaari mayo oo lagama jaahil noqon karo amaa waxyaalahan kale oo dadku ka qarsoomi kara matalan qofku ma ogaan karo hadda qof walba ma oga in xoolaha aan laga suntin wejiga dad badan baa markaa arkaysa iyagoo wejiga ka suntaya jahli daraaddeed haddaba marka dadka noocaasa waxa weeye cududaar bay helayaan oo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam culummadu waxay leeyihiin waa loo cududaaraya alcudru biljahlina waa qaacido sharciya oo jirta sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu yihi inuu nahiyey qofka xayawaanka ka dhigta toog barasho garadan waxa weeye man jacala alxayawaana garadan garadka waxaa la yidhahdaa waxa lagu shiish barto wax nool inaad ku shiish baratid matalan neef baad inta meel istaajisay waxaa tiri oo ku xirtay waan ku toog baranaya oo shiishkan ku baranaya shimbir sidoo kale wixi wax walba oo naf leh arrintaa lama ogolo waa xaaraam nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam kamaa qaala cabdullaahi ibnu cumar ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nebiga ilaahay naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee lacana man ittakhada alxayawaana shay-an fiihi ruux qaradan lacana wuxuu nacladay man itakhada qofkii ka yeesha shay-an fiihi ruux wax naf leh garadan qofkii ka yeesha oo ku toog barta waa nacladay nebigu bukhaari iyo muslim ayaa werinayay sidoo kale cabdullaahi ibnu cumar baa wuxuu soo maray nin markuu xadiidkaa horta sheegaya cabdullahi ibnu cumar wuxuu soo maray shimbir baa la yidhi ay kuwa ku toog baranayeen markaasuu xadiidkan u sheegay oo waxa weeye ka naahiyey sidoo kale cabdullaahi ibnu cumar baa wuxuu soo maray baa la yidhi nin neef jiidaya oo doonaya inuu gowraco oo lugta intuu qabto dhulka ku jiidaya markaasuu y waylaka war inkaara kugu dhacdee tartiib u kaxee maadaama aad geeri u kaxaynaysid qawdan jamiilan macnaha wax si fiican oo tartiiba oo wanaagsan u kaxee oo neefka dhibaataha usii geysanin sababtu waxa weeye uu saa u leeyahay cabdullahi ibnu cumar waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa tuu yidhi idaa dabaxtum haddii aada neefkii gowracaysaan fa axsinu dibxa wanaajiya gowraca oo si tartiiba oo wanaagsan u gowraca oo waxa weeye aan dhibaato iyo mashaakil loo geysan haddaba lama ogola marka xayawaanka in dhibaato loo geysto oo lagu cayaaro oo la dhibaateeyo oo la ciqaabo waxaasoo dhan wa waa wax mamnuuca oo aan la ogolayn kabiirada ku xigtaa athalitha wasabcuun waxa weeye toddobaatan iyo saddex alqimaar qimaarku waa waxyaalaha turubka iyo lagu dheelayo oo lacagta lagu kala helayo wixii la doono ha lagu kala hele ha lagu dheele waa wixii lacag lagu kala helayo ayaa la yidhahdaa qimaar qaala allahu tacaala ilahay waxa uu yihi inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijzun min camali shayطaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun khamrigii iyo turubkii iyo waxyaalihii sanamyada ahaa iyo azlaamta waa qoryihii ay waxa weeye sanamyada ku waxaysan jire waxaasoo dhan waxa weeye rijizun min camali shaydaan marka inta kale waa soo marnaye qimaarku hadda halkan ka hadlaya imaam dahabi inama yuriidu shayطaanu an yuqica baynakum alcadaawata walbagdaa fi alkhamri walmaysir wayasudukum can dikri illah wa can asalaa fahal antum muntahuun khamriga iyo turubka iyo waxaasoo dhan hal mar baa la wada xarimay fi suurati maa'ida hal mar ayaa la wada xarimay waayo sababtu waxa weeye waa wax baatila oo aan la ogolayn haddaba maysirka wax walba oo lacag lagu kala helo ayaa la yidhaahdaa maysir oo waxa weeye loo yaqaan noocii la doonaba ha lagu kala helo noocii la doono ha lagu kala helo khamrigana waxaa la yidhaahdaa wax walba oo maa khamara alcaqla wixii caqliga dooriya ayaa la yidhaahdaa khamri aslaamtuna waxa weeye waa waxyaalihii ay samayn jireen oo ay ku dhaaran jireen oo waxa weye maaragtay sanamyada inta ku tuurtaan qoryihii ay samaysan jireen inta kale marka waa inoo soo hormartay baabkan laakiin wuxuu ka hadlaya caddaynayaa qimaarku inuuna banaanayn wuxuu yihi imaamu dahabi raximah llah wa anzala tacaala gayra aayatin fii maqti aakila amwaali annaasi bilbaatil ilaahigii subxaana qaadirkaa aayado badan buu kusoo dejiyey inuu u caroonayo oo ilaahay uu ciqaab marinayo oo u caroonayo oo waciid loo yabohay dadka xoolaha xoolaha dadka qofka baatilka ku cunaya walaa ta'kuluu amwaalakum bilbaatil oo kale waa lanaga nahiyey inaynu xoolaha dadka aynu ku cunno si baatila wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yihi man qaala lisaaxibihi qofkii saaxiibkiisa ku yidhaahda tacaal kaalay uqaamiruka aan kula qimaare oo aynu turubka dheelle uqaamiruka aan kula dheele oo aynu lacag xoolo kala helno oo waxa weeye aynu turubno falyatasadaq ha sadaqaysto oo kafaaratan lima qaal ee wuxuu yihi ha sadaqaysta marka wax oo wuxuna sadaqaysta muttafaqun caleyh bukhaari iyo muslim baa werinaya min xadiisi abi hureyra qaala alimaamu nawowi raximah llah markuu xadiidkaa sharaxayo qaala alcumara culamaa culamadu waxay yidhahdeen umira bisadaqa sadaqaa la amray takfiiran likhadi'atihi arrintaasi waxay dembi dhaaf u noqonaysaa dembigii uu ku dhacay fii kalaamihi bi haadihi almacsiya arrintaa uu ku hadlay oo macsiyada ah haddaba marka haddii ay tahay macsiyo qofkaasi kalaamka uu ku hadlay kii sameeyey oo turbay oo lacagta ku helay oo qimaalay maxaad moodaa marka qaala imaamu dahabi raximah llah fa idaa kaana mujaradu lqowli haddii uu yahay qowl keliya oo qofkii uu yihi kaale aan turubne macsiya haddii uu noqday muujiba waajibinaysa lisadaqati sadaqa inuu qofkii bixiyo almukafira oo markaa uu dembi dhaaf ku helo oo waxa weeye dembigiisii uu ka kafaaro guto famaa dannuka bilficli maxaad u malaynaysaa marka qofkii sameeyey arrintaa wahada daakilun fi aakili ilmaali bilbaatil wuxuuna soo hoosgelaysaa arrintan qimaarku qofkii dadka xoolaha baatilka ku cunayey intaas ayuu inoogu gebagabeeyey haytami raximahullah baabkan sidoo kale waxaa leeyahay dahabi imaamu dahabi sidoo kale haytamina raximahullah alfaqihu lhaytami waa ku waafaqay oo waxa weye isna waa ku keenay inuu maaragtay tahay arrintaani kabiira waxauna uu yiri waa arrin sariixa inay kabiiro tahay oo waa daahirka nusuusta laga fahmayo kitaabkiisa azawaajir juska labaad saddex boqol sagaashan iyo toddoba ayuu isna saas ku caddaynaya haddaba culummadii o dhan saasay ugu tiriyeen qimaarku inuu yahay min alkabaa'ir waayo waa rijzun min camali shaydaan marka turubka keliya maaha waa wax walba oo lacag lagu kala helo ama dumlad ha noqoto ama waxyaalaha laadhuuga ay yidhaahdaan waxyaalaha ay ku cayaaraan noocay doonta ha noqoto wixii lacag lagu kala helo baatil lagu kala qaato waa qimaar wey alkabiiratu araabica wasabcuun kabiirada toddobaatan iyo afar alilxaadu fi lxaram qofka dulmiga ku samaynaya xaramka ilaahay oo xaramka wixii loogu talagalay intuu ka leexiyo dulmi iyo dhibaato ku samaynayo qaala allahu tacaala wاlmasjid alxaraami aladi jacalnaahu linnaasi sawaa alcaakifu fiihi walbaad waman yurid fiihi biulmin waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim alihii subxaana qaadirkaa aayaddan waxa uu inoogu sheegay masjid alxaram oo masjid alxaraam allihii subxaana qaadirkaa inuu dadka uga dhigay mid loo siman yahay lilcaakifi kuwa degan oo waxa weeye masaajidkii degan oo ku ictikaafayo degan iyo kuwa baadiyaha ka imaanayo imaanayo oo meel fog ka imaanayo haddaba waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim culamadu marka waxay yidhahdeen sheekh cabdullahi ibn cabaas uu leeyahay ilxaadku waxa weeye an taqtula inaad qof ku dishid xaramka ilaahay qof aan ku dilaynin adiga man laa yaqtuluka qof aan man laa yuqaatiluka mid aan kula dagaalamaynin inaad xaramka ilaahay ku dishid oo meel iska maraya ama aad ku dulmidid qof aan ku dulmiyaynin oo isagii adigu aad doonatid oo dulmi ku samaysid imaam dobari ayaa saa uga warinaya cabdullahi ibni cabaas sidoo kale mujaahid waxa uu leeyahay waa inaad ku samaysid dulmigu waxa weeye inaad camal xun ku samaysid bidulmin ay tacmala fiihi camalan sayi'an culamada qaar baa ku fasiray saas inaad du ku samaysid camal xun masaajidki ilahay iyo xaramki ilaahay intaad maka tegtid oo xaramaynkii tegtid maka iyo madiina inaad ku samaysid dulmi iyo waxa weeye wax xun camal xun aad ku samaysid dad badan baad marka maanta arkaysaa oo ilaahay ha hanuuniye xaramkii ilaahay dhex jooga oo maka jooga haddana xumaan samaynaya oo dulmi iyo dhibaato ku samaynaya oo meel walba intay ka yimaadaan qaar baa arkaysaa mukhaadaraad gadaya oo soomaali badan baad ku arkaysaa xumaan samaynaya waxa weye intay yimaadaan waxa weeye sacuudiga oo xaramka ilaahay ay joogaan oo mar walba kacbadii iyo meel walba ujeedaan ayaa haddana cibaado iyo wanaag u imaanayne ay khayaano iyo tuugo iyo dhibaato iyo dulmi ku wadaan sidoo kale cabdullahi ibn cabaas waxaa laga wariyay inuu yihi ana adulma yashmalu kula macsiya wax walba oo macsiya oo aad samaysid ood xaramka ilaahay ku samaysid waa dulmi ayaa noqonaya waa ilxaad marka inaad dhibaato aad ku samaysid ama bidca aad ku samaysid oo caqiido xun iyo diintii aad ku cayaartid marka oo xaramkii ilaahay meeshii dadkao dhan imaanayeen oo dadkoo dhan u ahayd qiblada inaad bidca iyo wax xun iyo dulmi ku samaysid wuxuu yihi imaamu dahabi raximahullah وqاla yaحya بn abi kaثيr an abdlahi an cabdالxamid waxa uu ka wariyay ibn sanaan ninkan marka cabdilxamiid ibn sanaab wuxuu leeyahay waqad wasaqahu ibn xibaan ibn xibaan ayaa hiqo ka dhigay ninkaa waa sanadku ka hadlaya an cubayd ibn ibn cumayr can abihi ana rasuula allahi sala ly slam qaala inuu yihi fi xajati lwadaac nebiga ayaa calayhi salaatu wasalaam fi xajati lwadaac waxa uu yihi isagoo dadkii la hadlaya alaa ina awliyaa allahi almusalluuna awliyada ilaahay waxa weeye ogaada dadow awliyada ilaahay waa kuwa salaada tukanaya oo masaajida ilaahay ku tukanaya man yuqiimu asalaa salaada qofka oogaya wa yasuumu ramadaan ramadaankii soomaya wa yucdii zakaata maalihi maalkiisana zakadii ka bixinaya yaxtasibuhaa isagoo ilaahay ajar kaga raadinaya wayajtanibu alkabaa'ira alatii naha allahu canha kana dheeraanaya kabaa'irtii ilaahay uu nahiyey haddaba maxay tahay halkaan nebigu inoo caddeeyey awliyada ilaahay waxa weeye ilaahay siduu u yidhi alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kanuu yattaquun kuwa rumeeyey ilaahay qofkii markuu iimaan laga helo marka waa itimaaru awaamir illahi o dhan baa laga rabaa oo taqwadu inuu la yimaadaa la rabaa itimaaru awaamir illah wax walbo ilaahay amray salaadii soonkii xajkii wax walbo ilaahay amray inuu la yimaado inaadna markaas wajtinaabu nawaahi wax walbo ilaahay nahayena aada banaanka ka martid marka culimadu waxay dhahaan taqwadu waa itimaaru awaamir illah wajtinaabu nawaahi wax walba oo ilaahay amray la imo wax walbo ilaahay nahayena banaanka kama haddaba marka nebigu wuxuu halkan nagu inoo caddeeyey qofka salaada tukanaya oo soonka soomaya oo zakada bixinaya iimaanan billah isagoo ilaahay rumaysan oo ilaahay ajar kaga raadinaya kabaa'irtana ka dheeraanaya faraha badan oo aynu soo marnay wuxuu noqonayaa min awliyaa illah uma qaala rajulun uma ana rajulan qaala ina rajulan sa'alahu nin baa weydiiyey oo faqaala wuxuu yihi nebiga calayh salat slam ku yihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow markuu nebigi saa u khudbeeyey ayuu yihi ninkii rasuulka ilaahayow mal kabaa'ir kabaa'irtu waa maxay qaala waxa uu yihi hunna tiscun nebigu wuxuu yihi waa sagaal bilowga kitaabka markaan soo bilownay ayaan xadiidkan kusoo sheegnay oo aynu soo caddaynay macnaha loola jeedo inaynan ahayn xasri ee waxa weye kabaa'irtu sagaal waa ka badan yihiin toddobaatan iyo afar baynu maraynaa hadda ilaa saddex kalena waa inoo dhiman tahay oo uu kitaabka imaam dahabi ku keenay culummada kalena kutubtooda qaar kale oo fara badan bay ku sheegeen haddaba marka hore baynu usoo sheegno waxaan idhi macnaha ay sagaalkani kabaa'irta waaweyn bay ka mid tahay ee ma aha kabaa'irtii oo dhan inay sagaalkan tahay waa kuwii ugu waaweynaa nebigu wuxuu yidhi waa sagaal ashirku billah ayaa ugu horeeya soo sharaxnay wa qatlu mu'min bigayri xaqin waa soo sharaxnay wa firaaru yowmi zaxfi maalinta inuu cararo qorku firaarku waa cararinta inuu ninkii cararo maalinta la dagaalamayo oo jihaadka fii sabiilillahi lagu jiro gaalo iyo islaam is hortaagan yihiin in la dagaalamo inuu cararo qofkii oo dhabar ka jeediyo haye waa soo sharaxnay iyadana oo kabiire dhan baan kaga soo hadalnay wa aklu maali lyatiim maalka agoonta oo la cuno waa soo sharaxnay wa aklu riba ribada oo la cuno waa soo sharaxnay wa qadfu lmuxsina gabdhihii muxsinaadka ahaa iyo raggii muxsiniinta ah oo zinada iska ilaalinayey oo la yidhaahdo way zinaysteen iyadana waa inoo soo hormarto waa soo sharaxnay wa cuquuqu lwaalideyn waalidkii oo muslimiinta waalidkii inuu qofkii caaq ku noqdo oo waxa weye aada caasi waalideyn uu qofkii noqdo iyadana waa soo sharaxnay waistixlaalu lbeyti alxaraam waatan marka macalshaahidka hadda uu baabka udhigay waistixlaalu in uu qofkii xalaashado albeyt albeyt alxaraam xaramkii ilaahay uu ku xalaashado wax aan wax xaaraama axyaaan wa amwaatan ay qiblatukum qibladiinii ayaa riwaayadaha qaar baa caddeeyey qibladii dadku ay u tukanayeen markay nool yihiin wa amwaatan markay dhintaanna loo jeedinayay uma qaala waxa uu yidhi ma min rajulin ay nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ma min rajulin nin ma jiro ay qof ma jiro rajul waa nakira ay qof ma jiro yamuutu dhimanaya lam yacmal aan samaynin haa-ulaa'i alkabaa'ir kabaa'irtaas waaweyn ka dheeraaday oo aan samaynin wa yuqiimu asalaata salaadiina oogaya wa yu'ti azakaata zakadiina bixinaya ilaa kaana maca annabiy sala allahu calayhi wasalam ilaa waxa uu ahaanayaa nebiga la jirankiisa nebiga ayuu jannada meel kala gelayaa fii daarin daar ay daaru janna abwaabahaa abwaabteedu ay yihiin masaariica waxa weeye maaragtay masaariicu min dahab masaaric waxa weeye albaabka dhinacyadiisa waxa weeye alwaaxda la geliyo oo albaabka loo gelinayo kuwaasi ay dahab ka samaysan yihiin ee guryaha jannada oo dahabka iyo lu-lu-a iyo wanaagga oo dhan laga sameeyey ayuu qofkaasi jannada gelayaa oo nebiga maciisa ayuu ahaanaya waa qofkee marka waa qofkii ka dheeraaday kabaa'irta oo dhan banaanka ka maray wixii ilaahay ku waajibiyeyna la yimid waa i'timaaru awaamir illaah waijtinaabu nawaahi wuxuu yidhi imaamu dahabi sanadahu saxiix xadiidka sanadkiisu waa saxiix imaam abu daawuud iyo ayaa werinaya iyo nasaa-i iyo wa saxaxahu xaakim wawaafaqahu dahabi imaamu dahabina waa ku waafaqay laakiin qaala sheikh albani fi irwaa'i alkhaliil waxa uu ka yidhi juska ko juska saddexaad boqol konton iyo afar isnaadu xasan insha allah alxadiidu xasanu insha allah ay waa xadiid xasana calaa kuli xaal culamada qaarna waa saxiixiyeen qaarna xasan bay ka dhigeen shawaahidiisa kale marka lagu daro ayuu saxiix noqonaya wuxuu inoo caddeeyey marka xadiidka oo waadix inooga dhigay in beytka ilaahay qofkii ku sameeya xumaan oo xaramka ma aha in qofka laleeyahay masaajidka gudihiisa keliyuu ku samaynay ee waxa weye xaramku oo dhan weeye xaramka oo dhan qofkii ku sameeya wax xumaan ah oo macaasiya waxa uu ku dhacayaa dembi aada u weyn oo ka weyn dunuubtii kale oo masalan dunuubtii meel walba oo la sameeyo waa macaasi waana dunuub laakiin qofka ku sameeya xaramka way ka sii weyn tahay arrintiisu oo waxa weye arrin khatara weyn waayo sababtu waxa weye xaramki ilaahay in la ixtiraamo baa la rabaa ilaahay baa xaram ka dhigay inuu qofkii marka dulmi ku sameeyo ama bidco ama dhibaato ugeysta lama rabo ama dadkii ku laayo ama waxa weeye uu dadkii islaamkaa ku dulmiyo sidoo kale nabiga wa can nabiyi sala allahu alay w slam nabiga waxaa laga wariyey qaala inuu yihi ina acda annaasi cala allahi qofka dadka ugu xadgudubsan oo waxa weye maaragtay dulmiga idaaga la imaanaya man qatala qofkii dilo weeye fi lxarami man qatala fi lxaram qofkii qof ku dila xaramka aw qatala gayra qaatilihi ama dila qofkii qofkiisa aan dilin aw qatala ama dila oo ku dila wax biduxuuli ljaahiliya ay aanooyinkii waxa weeye maaragtay jaahiliga duxuulka waxaa la yidhahdaa addakl addakhl baa la yidhahdaa waxaana weeye waa aarsashada inuu qofkii aarsanayo oo ka aarsanayo ciddii horey wax uga dishay isagoo cadaawad iyo dulmi samaynaya haddaba marka xadiidka imaamu axmed baa werinaya waa saxaxahu asheikh maaragtay axmed shaakir raximahu llah ayaa saxiixiyey oo fi tacriiq ilmusnad ayuu ku saxiixiyey oo yihi isnaaduhu saxiix xadiidkaa marka saddex arrimood buu ina baraya oo saddexduba ay tahay in laga dheeraado oo waxa wey aad iyo aad la isaga ilaaliyo tan ugu horeysa waxa weeye xaramka ilaahay alxaramayn waxa weeye maka iyo madiina inaan waxba lagu dili karin ay dulmi wax dulmiga inaan qof inaan xadgudub loogu dili karin ama qofkii qisaas laga oofinayo oo dowladdu dilayso oo waxa weye xaq u yeeshay in la dilo isaga xuduuddii laga oofinayo waa baab gaara waa lagu samayn karaa laakiin waxa oo nebiguba waa ku sameeyey madiina dad badan baa waxa weye lagu rajimiyey waxawey dadkii dunuubta galay qofkii qof dilay kulli waxa weye xuduudda waa la oofinaya laakiin waxaa laga hadlayaa qofka dulmi qof ku dilaya oo waxa weeye asalkeeda iyadoonba banaanayn in qof dulmi lagu dilo oo aynu soo marnay inay min alkabaa'ir tahay kabaa'irta waaweyn qatlulmu'min bigayri xaqin aynu soo marnay xadiidkii haddana inoogu jirtay ayaa haddana ay ka sii weyn tahay markii xaramka ilaahay waxa weeye uu qofkii dulmigaa haddana uu ku galo waxaa kaloo la mid ah oo iyadana aada iyo aada u khatar ah man qatala kayra qaatili kanaynu haddaynu soomaali nahay ku baaba'nay waayo sababtu waxa weeye waxaad arkaysaa soomaalida qof baa qof dilaya mid miskiin oo meel iska marayo oo aan warba u haynin kan xataa wax dilay aan aqoon ayay dilayaan oo maxay u dilayaan qabiil bay isku yihiin waa isku qabiil ha reer hebel weeye markaasaa la dilaya waa arrin aada iyo aada u khatara waa waxa soomaalina halaagay oo haddaynu soomaalinahay aynu ku baaba'nay oo aada iyo aada u xun weeye qofkii qofka kaa dilay doono haddii aad xaq ku dilaysid laakiin qof meel iska marayo miskiin haddaad dishid walow walaalkiiba ha ahaado walow aabihii ha ahaado haddii aad dishid adigana daalim baa tahay waayo walaa taziru waasiratun wisra ukhra qofna qof kale waxa weeye dembigiisa ma qaado sidoo kale ou qatalo qofkii dila oo wax ku qof dila biduxuuli ljaahiliya waxyaalihii jaahiligaha aanooyinkii jaahiliga islaamka ka hor la islayn jiray oo waxa weeye islaamku baabi'iyey oo wax walba nebigu waatuu yihi maalintii xajatulwadaac wax walba oo jaahiligii dadka dhex maray mawduucun taxta qadameye waxa weeye lugahayga hoostooda ayaa lagu xabaaray ay macnaha wax dambe oo waxa weeye la iska aarsanayo jahligii waa dhammaaday diin baa la soo dejiyey maanta qofkii laga bilaabo dulmi la yimaada diinta ayaa lagu xukumayaa oo dulmigii waa laga oofinaya kii wax dila waa la qisaasay amaa qof islaama oo meel iska marayaan dilayaa ama u dilayaa beri horaa reerkoodu qof naga dileen waxa weeye waa aanooyinkii jaahiliga waa waxaynu maanta ku baaba'nay soomaalida oo reer hebel baa beri qof naga dilay anna ninkaana dilaya waa reer hebele nin meel iska maraya waa arrin jaahiliye ah oo aynu ku baaba'nay weeye rabbigii subxaana qaadirka ahaa haynaga badbaadiyo oo waxa weeye xaqa hayna garansiiyo waaya laba kabiiroo yaryar baa ka haray oo aan ku khatimaynaa insha allah oo waxa weeye kabaa'irtii ugu dambaysa alkabiiratu alkhamisa wasabcuun qaala alimaam dahabi raximahullah kabiirada toddobaatan iyo shan taariku ljumuca qofka jumcaha ka tegaya ma aha jumcihii o dhan inuu ka tegayo liyusallii waxda gurigiisa ayuu isaga tukanayaa keligii ay salaadii jumcaha ayuu tahaawun ku samaynayaa oo uunan jamaacadii imaanaynin oo doonayaa inuu keligii iska tukado oo duhur iska tukado can cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala liqowmin yatakhallafuuna can iljumuca nebiga ayaa waxa uu ka yidhi dad ka dabamaraya jumcihii aan imaanaynin masaajidkii oo aan ka soo qeybgelaynin salaaddii jumcaha laqad hamamtu waxaan ku hamiyey oo aan ku fekeray hamigu waa qofku wuxuu is yidhaahda ma samaysaa haddana uuna samaynin oo iska daayo an aamura inaan amro rajula nin inaan amro yusallii binnaasi dadka tujiya macnaha booskaygii maadaama anigu aan imaam ahaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dee isagaa imaam ahaa oo dadka tujinayay marka waxaan ku fekeray booskaygii inaan qof kala dhaho dadka tuji sida abubakar iyo raggi la mid ah binnaasi dadka tuji uma aan u dabamaro uxariqa aan gubo calaa rijaalin niman yatakhallafuuna daba maraya can iljumuca jumcihii aan imaanaynin buyuutahum guryahooda aan ku gubo waa arrin aad iyo aad marka khatara rawaahu imaamu muslim haddaba markaa xadiidkan culummadu markay sharaxayaan waxay yidhahdeen nebigu arrintan wuxuu isaga daayey waayo guryaha waxaa jooga carruurtii dumarkii jumcihiina waajib kuma aha marka hadduu nebigu intuu u dabamaro guryihii uu yidhaahdo dabha lagu shido dumarkii baa gubanaya xaqdaraa marka imaanaysa sidaa daraaddeed marka midkan ku hoos dhuumanaya waxaa la isaga daayey liajli dumarkii iyo caruurtii ayna waajibka ku ahayn oo ahlo cadaarka oo iyaga aan waajibka jumcuhu ku ahayn haddaba marka halkaa waxaad ka garatay inay tahay arrin aad iyo aad u khatara waajib inuu qofkaani ka tegey xadiidka kale nebigu wuxuu ku yihi xadiidka kalea sii caddaynaya wa qaala nabiyu sala allahu calay wasalam nebigu wuxuu yihi layantahiyanna aqwaamun dad waa ka reebtoomayaan oo waa iska daynayaan can wadcihim ljumucaat jumcayaasha ka tegaya ow layaktimin ow layakhtimana allahu calaa quluubihim hadday ka iska dayn waayaan jumcayaasha ay ka tegayaan oo iska daynayaan waxaa ilaahay uu dabooli doonaa khatmigu waa qofka in qalbigiisa la xiro aan khayr gelin calaa quluubihim quluubtooda uma kabacdina layakuununna waxay ahaanayaan oo ka mid noqonayaan min alghaafiliin kuwa wax walba moog waxba aan kala garanaynin oo axmaqiinta ah qofka kaafilka ah oo qofa waxba kala garanaynin oo waxa weye wixii u wanaagsan iyo wixii u fiicanba aan garanaynin oo kaafil ah walciyaadu billah allahuma la tajcalna min algaafiliin haddaba xadiidkana imaamu muslim baa werinaya wuxuu inoo caddaynayaa waciid shadiida nebigu waa ku dhaartay dhaar baa ku jirta layantahiyanna waa laamu lqasam dhaartaas marka uu nebigu dhaartay wuxuu yihi dad way iska daynayaan oo waa ka reebtoomayaan hadday iska dayn waayaan maxaa dhacaya oo iska dayn waayaan jumcayaasha ay ka tegayaan waxaa dhacaysa inuu ilaahay qalbigooda xiro oo daboolo oo khaa- khatmi ku sameeyo shaabad lagu dhufto aan khayr ku gelin kabacdina ay noqdaan min alkaafiliin haddaba markaa waa arrintaa waciidkaa jumcayaasha in laga tago ma banaana jamcuhu waa waajib jumcuhu sida inoo imaanayso xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yihi imaamu dahabi wuxuu yihi wa can abiljacd addmiriyi qaala wuxuu yihi ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala man taraka qofkii ka taga halaata jumcin saddex jumce tahaawunan isagoo fududaysanaya dabaca allahu calaa qalbihi qalbigiisa ayaa ilaahay daboolaa isnaaduhu qawiyun akhrajahu abu daawuud imaamu abu daawuud ayaa werinaya waana xadiid saxiixa oo imaamu abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ay weriyan ibnu maaja iyo haddaba markaa sheikh albanina ku saxiixiyey fi saxiix iljaamici sagiir iyo waxa weye sunan abi daawuudi wuxuu inoo caddeeyey marka xadiidkani oo waadix inooga dhigay saddex jumce waa gaayada ugu badan saddex jumce qofkii ka tegey oo waxa weeye tahaawun ku sameeya oo maaragtay aan saddexdaa jumce tukan oo ka taga wuxuu noqonayaa kuwa waxa weeye qalbigoodu la daboolo oo biduuni cududaar uga taga qofkii cududaar haddii uu leeyahay sharciya waa wax la garan karo laakiin haddii uunan cududaar lahayn oo waxa weeye uu ka tago markaa waxa weeye waciidkaas ayuu ku dhacaya waayo sababtu waxa weeye nebigaa yihi calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka soo socda uu dhigayo wa can xabsata radi allahu canha can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala waxa uu yihi nebigu wuxuu yihi rawaaxu ljumuca jumcaha in la aado oo waxa weeye qofkii uu jumcihii aado waajibun waajib bay ku tahay calaa kulli muxtalim qof walba oo ixtilaam gaaray waa ragga ay macnaha mid walba oo qaangaar gaaray oo baaliqa ixtilaamka waa baaliqa waa buluuqa qofku markuu baaliq noqdo ninka oo ixtilaam uu noqdo oo manidu ay ka timaado imaam waxaa werinaya abu daawuud iyo nasaa-i waana xadiid saxiixa si sheikh albani raximah ullah fi saxiix iljaamic iyo waxa wey maaragtay sunan abi daawud iyo ayuu ku cadaynaya haddaba marka lama ogola in jumcaha la fududaysto inuu qofku adduunye ka raacana waa tahaawun dad badan baad maanta arkaysaa waxay ku leeyn waan shaqeeyaaye maanaa jumcihii aadi kara matalan wadamada gaaladoo kale qofku wuxuu leey waan shaqeeyaa jumcihii layma ogola hadda jumcihii adduunye haddii aad ka raacdid oo waxa weye tahaawunkaas aad la timi jumcihii ku jumcihii kula fududaado oo waxa weye aad saa uga tagtid waciidkii ayaa markaas ku dhacaysa saddex jumce marka qofkii haddii uu ku dhacana markaa waxa weye khalaas qalbigiisii waa daboolmay ilaa inuu toobad keeno oo ilaahay usoo noqdo mooye sidoo kale waxa uu yihi haytami raximahullah isaguna waxa uu ku tiriyey kabaa'irta inay tahay arrintaani kitaabkiisa azawaaju waana arrin saxiixa buu yihi inay min alkabaa'ir tahay waadix weeye fi hadihi alaxaadiid ayaa waadix ku tahay oo waxa weye maaragtay culummada in badanna hayru waaxidin ayaa sariixiyey oo ku tilmaamay inay min alkabaa'ir tahay waayo sababtu maxay tahay jumcuhu waa fardu caynin qof walba waajib buu ku yahay ilaa min ahli alacdaar ilaa qofkii cududaar le mooye sida dumarka iyo carruurta iyo qofka xanuunsan iyo masaafirka iyo mooye bal huwa macluumun min addiini bidaruura waxa uba yihi haytami waa macluum min addiini bidaruura qof walba oo muslima waa og yahay inuu jumcuhu waajib yahay oo aan la fududaysan haddaba marka qofkii inuu tukado jumcihii baa la rabaa shardina ma aha sida dadka qaar fuqahadu ay u dhigdhigaan afartan qof in la helo dad badan in la helo muqiim ah waxaasoo dhan shuruud ma aha maa anzala allahu biha min suldaan wax daliila oo loo hayo ma jirto jumcuhu waxa uu ku waajib noqonayaa ciddii jamaacadu ka ansaxaysay jamaaco haddii aynu tukanno waxa ugu yar oo ay ka ansaxdaa jamaacadii labo iyo wixii ka badan haddaba marka mar haddii la helo laba iyo wixii ka badan waa jumaaca oo jumcihii baa la tukanayaa salaadiina waa la oogaya afartankan ay fuqahadu la yimaadeen wax daliila oo ay u haystaan ma jirto waa ijtihaadaat alculamaa hadday mar markaa aynan sugnayn oo daliil loo hayna asalku waxa weeye jumcuhu wuxuu waajib ku yahay ciddii jamaacadu waajib ku ahayd wuxuu yihi marka haytami raximahullah waa alfaqihu alhaytami ashaafici waxa uu leeyahay waman istaxallahu qofkii xalaashada oo jumcaha inuu ka tago iska xalaashado faraha ka qaado jumcihii oo caddaysta waxa weeye kaasi oo muslimiintii la jooga wa huwa mukhaalidun bilmuslimiin muslimiintii waxa weeye la jooga oo la degan oo ku dhex jira kafara waa gaaloobaya liannahu macluumun min addiini waxa weye waa macluum min addiini bidaruura waxa weye marka wuu ku gaaloobaya hadduu jumcihii inuu ka tago xalaashado amaa qofkii aan xalaashan oo yidhaahdo waan tukanayaa usallii duhran duhur baan tukanayaa laa jumcatan jumco tukan mayo qutila waa la dilayaabuyo cala alasaxi cindana sida annaga saxiixa agteeda ay madhabu shaafici buu ka hadlaya waa la dilayaa qofka waayo sababtu waxa weeye jumcaha inuu diido oo yidhaahdo duhur baan tukanayaa waa qof waxa weye dembi weyn la yimid marka waan dilaynaa buu leeyahay qofka noocaasa oo ummaddii fasahaadinaya kitaabkiisa azawaajir juska koowaad saddex boqol labaatan iyo sideed ayuu saa ugu sharaxaya haddaba marka in jumcihii lagu dadaalo ayaa waxa weye waajiba oo qof muslima qof walba oo muslima laga rabaa mana banaana in laga tago hadday dadku jamaaco ahaan uga tagaan oo xalaashadaanna inayba ku gaaloobaan taasi waa waadix marka hadday jamaaco dhan kaga tageen oo waxa weye maaragtay ay kulligood faraha ka qaadaan lama ogola haddii qofku keligii ka tagana dee markaa waxa weye waa qofkaa dembiga weyn ku dhacay oo waxa weeye dembi weyn ayuu faraha la gelaya walciyaadu billah kabiirada ugu dambaysa oo imaamu dahabi raximahullah uu kusoo khatimay kabaa'irtii waxa weeye asaadisa wasabcuun waxay noqonaysaa wuxuu yihi man jassa qof ka jaajuusa cala almuslimiina muslimiinta wadalla calaa awraatihim ceebahoodana sheega oo waxa weeye dadka jaajuuskaa wey waxyaalaha maanta jaajuuska loo yaqaano dadka jaajuusaya oo sirta dadka gudlinaya wuxuu yihi wa fil baabi baabka waxaa ku sugan buu yihi xadiidu xaadib ibna abi baltaca xaadib ibna abi baltaca qisadiisu qiso dheer bay ahayd oo waxa weeye maalintii uu nebigu diyaarinayey inuu waxa weye maaragtay maka lagu duulo oo fatx maka ayaa xaatib bin abi baltaca wuxuu aha raggii muhaajiriinta ahaa oo isagu ma ahayn dadkii maka kasoo haajiray buu ahaa laakiin ma ahayn dad qabayl iyo xoog kuleh maka kama u dhalan marka xoolo iyo gurye iyo maato iyo waxbaa ka yiilay carruur iyo baa ka jiray magaalada marka wuxuu ka baqay in waxa weeye sida uu isagu sheegayba markuu nebigu weydiiyey warqad buu qoray markuu warqadii qoray ayuu warqadii wuxuu ku qoray quraysh isagoo u sheegaya in dagaal laydinku soo wado oo waxa weeye laydinku soo duulayo oo ciidankii idinku soo baxayaan ayuu u sheegay sirtii marka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii iyo dagaalkii la rabay in kaflad nimanka lagu qabto ayuu usii digay naag buu u dhiibay marka naagtaasu wuxuu yidhi qari warqadda ilaa aad odayaashii quraysh u geysid hebel iyo hebel naagtii marka meel dhexe markay sii marayso ayaa ilaahay nebiga u waxyooday oo wuxuu yidhi naagtaas warqadaasay wadaa ha lasoo qabto laba nin baa laga daba diray cali ibn abi aalib iyo nin kale oo fardaqaatay iyadoo meel dhexe sii maraysaa loo tegey keen baa layihi warqadii ma haya bay tiri waxaa layihi laba mid annaga been nebigu nooma sheegin beenna ma sheego run buu noo sheegay imaa inaanu dharkoo dhan kaa dhigno oo ku baarno oo ku qaawinno adoo dhan dharka kaa dhigno oon si fiican kuu baarno imaa inaa warqadda soo saadin markaasay timaheeda ka soo dhex saartay intii la qaawin lahaa oo qofkaa dumarkaa way xishoonaysaa intii dharka laga dhigi lahaa ila haddii dharkii laga dhiga warqadii waa la helini war waxay tihi hooya waa tan bas warqadii baa nebiga loo keenay wuu akriyey u yeeraa la xaadim baa loo yeray waxa uu yidhi marka nebigu waa maxay xaadimow warqadaan aad qortay wuxuu yidhi nebiga ilaahay ha igu degdegin ma gaaloobin buu yidhi mana ridoogin diintaydana kama noq kama noqon waanan ogahay buu yidhi oo waan ogaa waa ictiqaadsanahay inaan waxba aanan kaa qarin karin ilaahay iyo rasuulka inaan waxba ka qarin karin laakiin waxaa igu kaliftay walaalahay muhaajiriinta waxay ku leeyihiin maka maatadoodii iyo dadkoodii iyo carruurtoodii waxaa u haya dadkoodii ay ka dhasheen aniga laakiin dad iyo qabiil kumeliyi marka waxaan ka baqay waxaan doonay inaan abaal ku yeesho quraysh in bal maaragtay ay maatadayda si la iigu badbaadiyo haddii meesha lagu guulaysan waayo si aan hadhow maatadayda iyo guryahaygii iyo xoolahaygii ayna dhibaato ugu geysan markaasuu nebigu wuxuu yidhi run buu sheegay waa idii run buu idiin sheegay ninkan duruuftaasaa ku kaliftay cumar baa marka wuxuu yidhi marka waa macalshaahidku waa saas wuxuu yidhi marka imaamu dahabi wa fi lbaabi baabka waxaa ku jira xadiisu xaatib ibn abi baltaca xaatib ibn abi baltaca qisadiisi ayaa ku jirta waana qiso dheer oo bukhaari iyo muslim iyo ay warinayaan wuxuu yidhi wa ana cumar cumar ibna khadaab araada qatlahu cumar ibna khadaab baa markii uu saa yidhi yidhi dacni ya rasuul allah adribu cunuqa hada almunaafiq ninkan qoorta ka ridee idaa buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam uu u diiday famanacahu nebigaa u diiday annabiy sal ly slam in la dilo min qatlihi likownihi shahida badran waayo raggii beder buu ahaa marka ninkaani khada aanaa ka dhacay jaajuus ma ahayn oo maaragtay inuu jaajuus sameeye ma ahayn laakiin khada baa ka dhacay wuxuuna ahaa raggii beder oo raggii bederna ilaahay waxa uu ku yidhi sida nebigu caddeeyey ilaahay baa yidhi wuxuu yidhi asxaabu beder ilaahay icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya fa inii qad kafartu lakum oo idiin dambi dhaaf waayo ilaahay baa ogaa ogaaday qalbigooda iyo niyaddooda xumaan marka ma samaynayaan asxaabu beder waxa weye waa ragga ugu fadli badan saxaabadii oo ugu wanaagsan saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi marka fain tarataba marka arrintan qisada xaadir isagu jaajuusnimo kuma talagelin laakiin daahirka arrintaani waa sir buu fidiyey oo waa nooc min al jaajuusnimo ah weeye wuxuu yidhi marka imaamu dahabi fain tarataba haddii ay ka sugnaato oo ka dhalato calaa jasihi jaajuusnimadiisa wahnu cura lislaam wa ahlihi islaamkii iyo ahalkiisii iyo dadkiisii inay la daciifiyo wa qatlu muslimiin muslimiintii la laayo wa sabyu daraarihim waxa weeye wa sabyun in la la boobo oo la kaxaysto oo la qafaasho iyo wa asru wa nahb in waxa weeye dadkii la qafaasho masaakiinta ahaa xoolahoodii la dhaco aw shayun min dalika ama wax la mid intaa wax ka mid a hadday dhacdo matalan dadkii in la laayo in diintii la duleeyo in dadkii muslimiintaa la dulaysto la baabi'i fa haada miman yascaa fi fi lardi fasaadan waxa uu noqonayaa kabiiradii aynu soo marnay ayuu la mid noqonayaa oo qofkii dhulka soconayey inuu fasaadiyo waidaa tawallaa sacaa fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxarfa wannasla wallahu laa yuxibu alfasaad waatuu ilaahay yiro aynu soo marnay marka wuxuu ka mid noqonayaa kuwa dhulka fasahaadinaya oo xarfiga wa ahlaka alxarfa wannasla beerihii iyo dhulkii iyo wax walba fasahaadinaya iyo tarankii ay macsidiisa ku fasahaadinayeen wa tacayana qatluhu in la dilana waa waajib wa xaqa calayhi alcadaab cadaab baana u waajibay nas'alu llaha alcaafiya ilaahay baan weydiisanaynaa inuu ilaahay naga nabadgeliyo arrinta noocaasa wuxuu yidhi marka shiikhu wa bidaruurati daruuro wuxuu ku og yahay qofku walba oo muslima og yahay yadri kullu di jastin qof walba oo jaajuusnimo samaynayo waxa uu og yahay anna namiimata in laba qof loo kala war qaado oo dadkii namiimo loo dhex dhigo oo la isku diro oo war loo kala qaado idaa kaanat min alkabaa'ir hadday kabaa'ir tahay fa namiimatu ljaajuusi akbar jaajuuska warkii uu qaadayay ayaa ka sii weyn arrinta noocaasa wa acdam waayo sababtu waxa weeye qofka masalan dawladda usoo jaajuusaya oo hebel baasaa yiri waxaa ka rasimaysa qofki in la xiro in dhibaato loo geysto in mashaakil loo geysto in la dilo waxyaalo badan baa ka ratimaya haddaba marka way ka sii weyn tahay midii uu qofku qof maaragtay caadiya laba qof oo caadiya qofkii isku diray oo namiimiye dhex dhigay oo waxa weye maaragtay hadal u kala qaaday waa ka sii daran yahay oo waxa weye kanaa daran jaajuusnimadaa daran haddaba namiimadii aynu niri oo axaadiistu caddaysay min cadaabi alqabri inay lagu kasbado oo waxa weye nebigu markuu soo maray qabuurihii labadii qabri oo uu yiri waa la cadaabaya sababtii lagu cadaabaya maxay ahayd waayo midkood waxa uu ahaa kaana yamshi binamiima wuxuu u socon jiray oo waxa weeye uu samayn jiray inuu dadka isku diro haddaba marka ninkii saas samaynaya hadday kabiire ahayd oo uu ku gelaya cadaab alqabri ku kasbaday kii dadka jaajuusayey oo warkooda qaadayey oo dadka ummadda islaamkaa jaajuusayey ama markaa gaala ha u jaajuuso ama dowlad muslimiin ha u jaajuuso waxaa markaa imaanaysa inuu noqonayo waxa weeye kaba kabiiro weyn ku dhacayo oo uu namiimiye noqonayo marka maslaxad haddii ayna ku jirin wax maslaxadoo ku jirta ma jirto jaajuusnimo oo qofkii inuu markaa dad jaajuuso maslaxad kuma jirto shaqana kama dhigan karo waana arrin aad iyo aad u xun qof walba oo muslima inuu iska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay haddaba marka intaas ayaan ku gebagabaynaynaa kabaa'irtii intaasay ku dhammaatay toddobaatan iyo lix kabiiro ayuuna ku keenay imaamu dahabi raximahullah weliba xaqiiqatan axaadiista qaarkood haddii la tafsiiliyo oo waxaad arkaysaa axaadiis badan oo dhowr kabiira sheegaysa oo hal baab uu ku wada keenay waxaa dhici karta markaa inay kasii badato culamadana qaar baa kasii badiyey oo haytami raximahullah kitaabkiisa azawaajir kabaa'ir aad u fara badan buu ku keenay inkastoo axaadiis daciifa oo fara badan ay waxa weye uu ictimaaday laakiin waxa weye maaragtay way badan yihiin marka ma aha xasri oo inay tahay toddobaatan iyo lix waxa weeye toddobaatan iyo lixdaa keliya inay tahay kabaa'irtu maaha way kasii badan tahay saynu ku bilownay qowlkii cabdullahi ibni cumar cabdullahi ibni cabbaas uu yiri toddobaatan iyo toddoba inay ka badato ayay u dhowdahay inay toddoba tahay marka culummaduna way caddeeyeen waa inaan marka iska ilaalina waxaynu ku khatimi doonaa insha allah marka oo khaatimada ka dhigi doonaa baab uu ku khatimay oo axaadiis uu keenay uu yihi dikru faslu jaamicin lima yaxtamilu annahu min alkabaa'ir waxaa jira waxyaalo ixtimaal ah suurtagal ay tahay inay kabiiro tahay laakiin aan la goyn karin inay kabiiro tahay oo qadci aan la oran karin waa kabiiro sidaa daraaddeed marka axaadiisa ayuu sheegayaa axaadiistaasaan akrin doonaa insha allah waan ku khatimi doonaa kitaabka haddii rabiidmo in sha allahu tabaaraka watacaala wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafarka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin